wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa sheegtay in sheekh aadan sunni oo ah sheekh caan ah oo laga waayey gurigiisii uu ka deganaa magaalada hargeysa uu tegey magaalada jilib ee koonfurta soomaaliya oo ay ka taliyaan ururka al-shabaab haddaba wasiir ku-xigeenka amniga somalilan cabdilaahi xuseen maxamed ayaa arrintan uga warramay wariyahayaga khadar maxamed cakulle aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaanu ogaanay markuu laba maalmood maqnaa ayaanu ogaanay in uu dalka ka maqan yahay oo uu ka guuray isaga iyo xaaskiisuba
imise qof baa raacay qoys ahaan ogaalkii
isaga iyo caruurtiisii oo dhan way baxeen waanay dalka ka guureen iyagaana iskooda uga guuray wax mushkilada oo dalka gudihiisa ka haysatayna ma jirin isaga iyo caruurtiisii oo dhan ayaa guuray laakiin wasiir waxaa jira xogo marka qaarkood dadku ay ku doodayeen oo ah in sheekha cadaadis lagu hayay dhinaca xukuumadda khaasatan hay-adaha amniga oo xataa marar badanoo horena waad ogeed in la xidhay taa meesha mad ka saartaan
cadaadis lagu hayay ma jirin laakiin wadaadku isaga ayaa had iyo jeer bilaabi jiray inuu dowladda maago oo uu arrimo badan ka hadlo oo arrimo amniga taabanaya oo wax u dhimaya uu ka hadlo marar fara badanna inta dadku ay arkayaan ama u muuqato ma ahayne waxa jiray arrimo kale oo dheeraada oo aan hadal iyo maxaanku rahdaa khudbadu meel ka jeediya ahayn oo ay dowladdu ku daba socotay oo ay marar fara badan hakisay maxaa ka mid ah wasiir wallaahi baaritaanka ayuu ka soo bixi doonaa haddii alla ka dhigo kolley waxaa jira baaritaan weyn oo haddii alla ka dhigo arrintaa ku saabsan oo aanu dadka usoo bandhigi doono marka uu gebagaboobo marka iminka ka hor dhici maayo laakiin waxaan sheegaya oo keliya had iyo jeer marka baaritaanadu ay socdaan lagama hor dhaco ninka amniga ka shaqaynaya waa dhakhtar oo kale oo beyshanka dhakhtarku beyshankiisa kama warramo xanuunkiisana kama warramo dadka uma sheego ninka amni ka shaqaynayaana ilaa uu conclusion gaadho ama gebagebo gaadho oo baaritaan oo dhanba uu soo dhammaado ma faahfaahiyo ama mi ama dadweynaha lama wadaago sidaa awgeed wadaadka waxyaaba badan baa lagu haysan jiray oo aan ahayn oo keliya hadal iyo fikir waa garta wasiir waxaad sheegtay shirkaaga tiraid in sheekhu uu tegey koonfurta soomaaliya halkuu tegey
waddankan aynu jaarka nahay ee soomaaliya koonfurtiisa ayuu tegey waxaana loo soo sheegay inuu joogo gobolka jubbada dhexe
laakiin gobolka jubbada dhexe u ballaarayay macalin wasiir haddaad taabato halkee u tuumaysaan
wallahi dhowr annaga sida naloo soo sheegay waxaa naloo sheegay inuu joogo magaalada la yidhaahdo jilib laakiin de waa ka tegi karaa waa ka tegi karaayoo dee warka markii annaga naloo sheegay inuu jilib joogo waxay ahayd imanka dhowr maalmood ka hor waa gartay wasiir maxaad xiganaysaan hay-ad dowladeed dowladdaad tihiin sirdoon baad leedihiin hay-ada kaloo amnigaa baad leedihiin adigaa wasiir ku-xigeenka amnigaa maxaa xiganaysaan xogtiina inuu halkaa tegay sheekh
dowladdu waxay leedahay dadkeeda ay leedahay sirdoonkeeda ay leedahay laamaha amniga ka shaqeeya oo dhan baa jira informationka waa la isla wadaagaa marka uu information xasaasiya sida kan oo kale uu yahay marka annagu waxaanu adeegsanaynaa dowladda iyo sourceskeeda ayaanu adeegsanaynaa marka waxaad leedihiin waa xaqiiq weeyaan waa xaqiiqo wey ma nabad qabaa ninkaasi meeshaa nabadqab uu ku gaadhay laakiin dee iminka wixii ka dambeeya annagu garan mayno oo kama war heli karno ama kama mas-uul kama nihin wa garta wasiir saacad wasiir adiga waktigaaga cabdillahi aad ugu mahadsan haddaan su-aal kale ku weydiiyo sida dastuurku qorayo qof kasta oo muwaadin oo reer somalilani waxay xukuumadda waajib ku ah dowladda waajib ku ah inay amnigiisa hantiyeed iyo nafeedba sugto in nin sheekha isaga iyo qoyskiisiiba magaaladii uu deganaa ku dhashay ka baxo waddankii ka guuro idinkuna muddo maca dadku ay hadal hayaan dhowr cisho kadib ka hadashaan maxay la dhamaysaa wallaahi annagu waxaanu ogaanay maalintii labaad markii uu guuray uu dalka ka tegey hase yeeshee kamaanan hadal xukuumaddu kama hadal waxay bilowday uun baadhitaan ciddii raacday ciddii ka caawisay halku maray siduu u baxay waxaasoo dhan qofka bani aadamkeena xorriyad buu leeyahay isaga ayaa xor u ah meesha uu degayo iyo meesha uu ka guurayo iyo halka isagu uu dee naftiisa geynayo iyo qoyskiisa muwaadin buu ahaa intii uu dalka gudihiisa joogay ammaankiisa dowladda mas-uul ka ahayd wax alla wax dhibaatahoo loo geysanayana ma jirin cid ku xadgudbaysay ma jirin iminka markii uu guurayna isagaa xorriyaddiisa u guuray haddii ammaanka la ilaalinayo oo ay dowladdu ammaanka muwaadiniinta ilaalinayso macnaheedu maaha xorriyaddooda dhaqdhaqaaqa inay kontarooleyso waa gartay wasiir isaga sheekh aadan sunne marar badan waxaa ku soo celceliseen in halkaa uu tegey eedana waad waad moodaysa inay inkaysadan afka ku dhufanin waa meel fog yaa ka gacan siiyey
wallahi baaritaan baa socda hadda baaritaan ballaadhan baa socda dad badan baa kolley maaragtay gacan ka siiyey sida la sheegaya laakiin baaritaanka ayay ka soo bixi doontaa oo aynu ku ogaan doonaa cidda rasmiga gacanta ka siisa iyo cidda kale
idinka maxay xukuuman haadin ka dhigan tahay marar badan sheekhu arrimo dhaqan arrimo xagga diinta la xidhiidha dad badan waxay u arkayeen sheekh wacyigiisa uu sarreeyo oo dadka waxa uu sheegayaa tahay xugu hayo
sheekha aragti gaara ayuu ka turjumayey aragtidaa gaarka ah ayaanu ku shaqaynayey aragtidaasi ma wada ahayn aragtida ama madhabka dee muslimiinta dee somaliland ku noole ay wada qabaan ma ahayn marka isagu aragti gaara buu qabay aragtidaasa markaa wixii ay u yeedhisa buu sheegi jiray dadka qaarkood waa laga yaabaa inay u arkaan inuu ahaa nin wax badan sheegaya ama wax badan og laakiin xukuumad ahaan waxaanu ogeyn in uu haddii aan afka suuqa ku hadlo inuu dhinac ka rarnaa oo uu cid gaara ama ma garanaysa aragti gaarahuun uu ku shaqaynayey dee waxay ahayd aragtida nimanka saaxiibadii hadda uu tegay ay ku shaqeeyaan waxaan u malaynayaa iminka dee kolley ururo badan baa ka jira dalka aynu jaarka nahay soomaaliya oo ka dagaalama mid ka mid ah ayuunbuu ahaa ayuunbuu yahay laakiin kaa magaciisana waxaynu ka sheegi doonaa insha allah waxaynu ku sheegi doonaa baaritaanka marku dhammaado ayaynu dadka u sheegi doonaa
wasiirka higeenka amniga somalilan cabdilaahi xuseen maxamed oo u waramayey wariyahayaga khadar maxamed cakulle